waan hiisadaan walaalahayga islaamka ahay dhammaantiin walow aan soo koobi karin magacyadiina macnaha waxa weeye xataa macnaha ishaqeehe qaabka aad dadka usoo dhaweyneysaan iyo qaabka aad u sharfaysaan dadka wallahi macnaha xataa macnaha ma sii karo ya in aan sii haysto miiga maasha allah laakiin wallahi idin baa ilahii kusoo istaagtay macnaha qaabka iyo sharafta iyo ciidiga aad macnaha u haysaan islaamka aad uga hadlaysaan midda kale macnaha saakin xilli hore ayaan soo galay sida uu inuu sheegay ballan baan ku lahayn laakiin dadka caadi xoogaa qofku waxoogaa wuu isxiray iga raad lahaada taas waa inka wax doo daarmaya macnaha iiga axsaalka baan ku jiray weliba qolal kale ayaan ku jiray macnaha waxaan macnaha aan ku hadlayay ama aan ka hadlaynayna oo aan ku jirno mana aysan ahayn waxa ilaahay uu raaliga ka yahay ama uu noo samaystay amase macnaha sharafta bini aadamka xataa wax ku wanaagsan ma aysan ahayn laakiin maanta xilli waayahanoo dambe macnaha waan jeclaa in aan imaado macnaha kusoo biiro qolkaan haddana waxaan gelaya qolalkaas kale macnaha ma yarhaa lahaaba macnaha saxadda ayaa iga badatay run ahaantii macnaha marka aan xumaanta ka hadlayo aada ayay tahay iigu ahayd weliba iyadoo lasoo qorarayo anoo fiirsanaya saxda iyo iyo loosha iyo waxyaabaha iyo kixkixda iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah oo waxyaabaha laakiin waxa aan aada ugu faraxsanahay in aan maanta dhan qolka ku jiro dhegeystana wixii ka socday oo dhan in sha allahu tacaala biidn illahi kariim xalay waxaan qofka usoo garay abu cabdallah cabdalla cabdalla cabdalla sebe sebe waxaana go-aansa macnaha in aan waxaa walaalahayga waxaan ka dalbaday macnaha waxaan garowsaday in qof walba uu leeyahay maalin uuna dhimanayo haddana macnaha noocaan qofkii ku dhinta amase isago on ilaahay xusidiisa asaga oo aan ku jirin qofkii ku dhinta in uu halaag u sugnaaday in maanta aakhira qofka shaksigaaga waxa aad samayso qof walba lala soo taagayo laga goynayo waxa uu sameeyey wixii ilaahay noo samaystayna addoonsigii uu ilaahay noo samaystayna aan garab marnay maanta masiibada ku dhacdo dalkeenna iyo iyo dadkeenna ku habsatana in ay tahay ilaahay oo lagu caajigarooday walaalayaal haddaan aniga isii khaasatan aniga isiin baro diinka aniga wax badan kama aqaano laakiin xoogaa qur-aanka waan ka aqaanaa haddana macnaha qofka bini aadamka markii qur-aanka uu inta barto wax ka barto uu haddana sii daayo soo dhawaa walaalahayga islaamka ee gadaal kasoo galayo waxa weeye taakada uu qaadaba waxa u sugnaatay khasaare ayaa usugnaanaysa halkii taako oo u qaado way burbureysaa xariggii uu meel ku xurtana wuu go-ayaa ila maa uu ilaahay usoo laabtana wax u kala hagaagaya amase u kala kacayo ma jiraan macnaha ma raba in aan idinku sii dheeraado oo macnaha waxa weye waxa diinka waxaa idiin sharaxi doona ama idiin sharaxaya gebi ahaantiin waxaa siin dad ehli diin ah oo ma aha macnaha ishe waxa aan maanta idiin sheegayo wax aada noogtiin ma aha laakiin haddana maadaama aan neega soo qabsaday macnaha waxa weeye waxaan jeclaysay in aan bedelo toobigii hore ee aan kaali jiray in aan ku bedelo ilaahay kayrkiisa in aan uga hadlo oo keliya ee aana mar kale uga hadlin waxaa ilaahay uu ku caasigarooday haddii qolalkaas aan ku laabto horena aan ugu laabanayo u gelayo oo keliya aan dhahayo joojiya waxaan ilaahay xasanaadkiisa ma aha ilaahayna raalli idinkama aha ilaahayna raalli idinkaga ahaamayo in aad caysaan qabiil in aad caysaan qof shaksi ah in aad caysaan dad culmo ah in aan ogelayo oo keliya macnaha ma aha in aan adinka weji idinkaga samaysanayo laakiin macnaha waddada aad ku jirtaan ayaan u arkaa midii saxda ahayd in ay tahay macnaha markii aniga aada isoo dhaweyneysaan ma aha macnaha in aad aniga lacag igu siinaysaan ma aha inaan anuguna lacag idinku siinayo laakiin waxa ay tahay in aad ku faraxsan tihiin qof walaalkiin ah ee ilaahay usoo toobad keenay awalba gaal ma aan ahayn ee qof islaama baan ahaa laakiin waxaan ahaa muslim macnaha isha ee ee wixii ilaahay u xadeeyey ka booday adinkana waxaan idinku waaninayaa in aada qolalka gashaan ee aada u sheegtaan waxaa xaqa ah run ahaantii aniga marka aan macnaha xataa iskaakii soo hadlo ma aana ahayn dadka macnaha sida aadka ah dadka u caaya laakiin sometimes macnaha waan cay jiray ya dadka macnaha akhasunnaaska ah ma aana ahayn laakiin inti yarta ahayd ee aan geystay ilaa ma ilaa ma two thousand three ilaa haddeertaan qof bini aadana aad hal maalin caysay ama waxa uusan ahayn aad ka sheegtay ama aad ka tiri macnaha ishag ee aad tirahdo bal ka warramo haddaad tirahdo reer hebel waa gaala haddii aad tirahdo bal ka warramo bal reer hebel waa gaala keliya haddii aad tirahdo imisa ayaa kuu sugnaanaya imisa ayaa kuu sugnaanaya keligeed bal qof aadan ogeyn ee aada ku sheegto gaalna waaba kasii daran tahay ya marka walaalayaalow ku soo dhawaada maya xoogaa waan isku dhex yaacay iga raal ahaada haddii aad macnaha xoogaa iga dareenteen wax qalqal ah laakiin macnaha waxaan ka murugoonayaa xilligii aan ku soo qaatay macnaha qolalkaas kale amase in aan macnaha ishag ee waktigii iiga lumay ee iga habsaamay ayaan ka qoomaynayaa kana ooyayaa kana murugoonayaa ilaahay weeye kan cafiska la weydiisto laakiin maantana waxaan idinkuu soo biiray idinkuu imid waxaan idin jeclahay ilaahay dartiis ayaan idin jeclahay idinkuuna imid waxaa ka furan baalkooga markii ay ugu yaraato dhowr kun ama dhowr boqol oo kun oo qol haddana qolkan waxaan uga soo doortay inuu yahay qol looga hadlayo diinta ilaahay islamarkaasna luuqadayda hooyo ee aan aan boqolkiiba boqol fahmayo lagu turjumayo wax la iskaga sheegayo xaalka ilaahay xaalka macnaha dalkeenna iyo waxyaabaha masiibada ka jirta iyo dibi ahaan looga hadlayo walaalahayga xilli hore ayo saafiya ayaan soo galay laakiin waan dhegaysanayay waa midmahadsantihiin dhammaantiinna aan isku ducayno intaas ayaan idinku dhaafayaa khayr ayaana idin rajaynayaa hadda ka bacdina qolkan ayaan joogi doonaa insha allahu tacaala biidn illahi kariim waana mahadsantihiin
bismi llah asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan kaa horeeya walaalkay cabdalle wax yara insha allah walaalayaal madi maqlaysaan alxamdu lilah ilaahay weynaysiya oo dhaha allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah allahu akbar allahu akbar walilahi alxamd ikhwaani farxad weeyaan farxad aad iyo aad u weyn weeyaan farxad aad iyo aad u weyn weeyaan walaal soomaaliya ikhwaani fillah oo markii hore ka dheera waddada ilaahay subxaana allah tacaala waan maqlaynay qisadiisa walaalayaal oo ilaahay subxaana allah tacaala usoo laabtay oo ilaahay subxaana allah tacaala cabsidiisii soo galay walaalayaal oo qolkeena islaam life alxamdulilah oo kusoo dhowiyey walaal waa farxad aad iyo aada u weyn maanta waxaad ogaatay walaalayaal walaalkeena waxaan u bishaareynaynaa allah subxaana allah tacaala toobadiisa wuu aqbalaya ikhwaani fillah toobada wuu aqbalaya ikhwaani fillah ilaahay buu usoo laabtay ilaahay buu usoo orday alla waa loo soo ordaa ikhwaani fillah ila kama ordo so sidaa maahayn walaalaha shabaabka ee reer islam life alxamdulilah alla waa loo soo ordaa alla lakama ordo libaaxa waa laka ordaa ikhwaani fillah waraabaha waa laka ordaa naska waa laka ordaa ee ilaahay subxaana allah tacaala waa loo soo ordaa ikhwaani fillah ikhwaani hadalkii harrabe oo dhan inaan idhaahdo waa iga lumay waxaa igu filan maanta farxadda walaalahay iyo walaalkan cusub walaalkan cusub ee soomaaliga ikhwaani fillah markii hore waddada ilaahay subxaana allah tacaala ka dheera isaga afkiisa ku sheegay ikhwaani fillah xumaan fara badan baan ku dhex jira buuri xumaan fara badan ayaan ku dhex jira buuri ikhwaani fillah oo waxaan tegi jiray qolalka heesaha qolalka xumaanta qolalka waxaad ogaataa reerarka soomaali laku aflagaadiyo oo qabiilka ka socdo iyo qolalka waxaad ogaataa fadhi kudirirka iyo joog kudirirka ikhwaani filla oo gabdhaheeni soomaaliyeed maanta ay qaarkood ay ku baaba-een iyo dhalinyartii soomaaliyeed ay maanta ku baaba-een haddana waxaan usoo noqday meesha ilaahay subxaana allah tacaala lagu caabudayo har iyo habeen qolka islam life soo farxad maahayn ikhwaani fillah usoo dira ubaxa oo oo dhaha walaalkiin we love you you will be never alone keligaa noqon maysid you will be, you will uh, never uh, at, uh, walk alone keligaa socon maysid walaalkeeno ilaahay subxaana allah tacaala iyo malaa'igtiisa maanta aad iyo aad bay ugu faraxsan tahay markuu qofku toobadda ilaahay usoo noqdo markuu ilaahay jidkiisa loo soo noqdo walaalayaal na waxaad ka badbaaday xumaan waxaad ka badbaaday dhibaato waxaad ka badbaaday xisaab laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah ikhwani qulubteena way faraxsan yihiin maanta qulubteena way faraxsan yihiin soomaali fara badan yaa jirta maanta ka dheer wadada maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam soomaali fara badan inankaa waxaad ogaatiin waa inan fariida walaalayaal waa inan libaaxa weeyaan waayo walaalayaal wuu qirtay wuu qirtay inuu xumaan uu ku dhex jiray wuu qirtay inuu waxaad ogaataa wadada xun uu ku dhex jiray wuxuu leeyahay tooba tooba lilah buu leeyay ilaahay baan usoo noqonay alxamdulilah soo arki maysaan soo arki maysaan ikhwani fillah naxariista ilaahay raxmadda ilaahay subxaana allah tacaala ayaa qofka kusoo degaysa markuu ilaahay subxaana allah tacaala uu kula jeceliyay wakaa walaalkeenna maan qasabnay wakaa walaalkeenna maan soo xixidhnay wakaa walaalkeenna xarkimaan kusoo qaqabanay maya walaalayaal isagaa soo doontay laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah waa farxad farxad weeyaan walaalayaal haddaan nahay walaalaha reer islam life waxaan leenahay qolkan waa qolkii toobadda qolkan waa qolkii naxariista qolkan waa qolkii wanaagga walaalayaal ikhwani waxaan iga codsanayaa walaalkan inaad u duceysaan waxaan ugu duceynaynaa inuu ilaahay subxaana allah tacaala toobadiisa u aqbalo waxaan ugu duceynaa inuu ilaahay diinta u fududeeyo inuu asxaabtiisii xumeyd oo dhan oo ilaahay ka hadhsiiyo oo wixii qalbigiisa oo dhan maaragtay ilaahay ka saaro oo qalbigiisa daahir uga dhigo iyo indhihiisa iyo iyo farjigiisa u ilaaliyo ilaahay waxaan uga baryaynaa wad shaydaankiisa saarnaa inuu ilaahay ka qaado walaalayaal ikhwani barnaamijku waa culus yahay waa farxad aad iyo aad u weyn waa asaaska diinteenna waa asaaska qolka islam life loo dhisay inay dadka ay soo toobad keenaan inay ilaahay usoo noqdaan aniga anigaadi maqlaysaan anigaadi maqlaysaan ayaa qolkan kusoo hanuuniyay walaalayaal soo sidaa maahan ininka anigaa kusoo hanuuniyay heesihii baan joojinay xumaantii baan joojinay xantii baan joojinay dhibaatadii baan joojinay ilaahay baan ka cabsoonaynaa subxaana allah tacaala laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah walaalayaal aad iyo aad baan u faraxsan yahay lilmadeeda waxaad ogaataa qalbigay soo taagtay allahu akbar walilahi alxamd uma allahu akbar walilahi alxamd farxad aad iyo aad u weyn walaalayaal walaalayaal so xaq uma le walaalka inaan soo dhaweysano so xaq uma le inaan walaalka aan gacmaha usoo taagno inaadhano welcome to room islam life soo taagta gacmaha oo tusa walaalnimada islaamka soo taagta gacmaha oo tusa inaad ilaahay dartiisa aan isku jecelnay kulligeenna walaalayaal allahu akbar walilahi alxamd alxamdu lilah alxamdu lilah astafir llah min kuli zanb ilaahu noo dembi dhaaf ya rabi alcaalamiin ilaahu noo naxariso ilaahu walaalkan cusub oo inoo imid ilaahu waxaad ogaataa dembigiisa dhaaf annakana dembigeena dhaaf ya rabi alcaalamiin ilaahu waxaan ku baryaynaa subxaana allah tacaala adiga cizadaa leh adigaa sharaftaa leh ilaahu adigaa weyn ilaahu soo inoo soo hanuuni oo qulubteena noo soo geli cabsida cabsidaada ya rabi alcaalamiin ikhwani waa kan qolka islaam life waa kan qolka islaam life walaalo ilaahay dartiisa isku jecel oo issoo dhawaysanayso oo har iyo habeen axaadiis iyo qur'aan iyo tafsiir iyo siirada rasuulka iyo su-aale iyo jawaab oo walaalayaal qofku way taabanayaan soo arki maysaan walaalaha reer islaam life soo arki maysaan walaalaha reer islaam life markaan leenahay qolkan ku sabra qolkan jooga waxaad ogaatiin wakaa maanta ay taabatay walaalkeena waxaad ogaatiin nagu cusub walaalayaal waayo waad bedeli kartaan caalamka caalamka waad bedeli kartaan maanta waxaa inoo furmay walaalayaal kitaab cusub baa inoo furmay dadaalkaad wadeen kheerkaad wadeen ayaa inoo furmay wakaa waan bedeli karnaa laakiin qolkan haddaa la xidho walaalayaal qolkan islaam life haddaa la xidho huna madrasatu rasuul calayhi salaatu wasalaam la xidho maxaan sameynayna ikhwaani fillah waa lakala ordaya moogtay dadka soo hanuuni lahaa nafteena hanuuni lahayd ay ilaahay ka cabsoon lahayn ayaa waxaad ogaataa baaba-aysa ikhwaani fillah waa ilaahay mahadiisi wooyaan dabcan walaalkiina waxaan leenahay waxaan xasuusinayna ikhwaani fillah qisadii qisadii baan xasuusinaynaa oo maaragtay wakti wanaagsan ay timid ninkii ninkii sagaal iyo sagaashanka nin ee dilay oo nafta ka qaaday oo raadiyey inuu ilaahay usoo toobad keeno oo helay wax oo dadku weydiiyey war yaa yaa ii sheegi kara yaa ii sheegi kara inuu ilaahay ii toobad keenayo war waxaan u baahay nin sheekhan ad i geysaan oo nin waxaad ogaata ilaahay iska caabudayay subxaana allah tacaala la tusay ikhwaani fila laakin caalam iyo shaqo ku lehayd cilmi ma ogtahay ninkaasaa loo tilmaamay ninkiibuu u tegay markaasuu ka yidhi sagaal iyo sagaashan nin iyaan dilay bal dhegaysta u dhuuxa walaalayaal sagaal iyo sagaashan nin iyaan dilay ee ilaahay mu ii toobad keenaya ilaahay uu toobadeeda mu aqbalaya ilaahay mu ii naxariisanaya ninkii baa yidhi waad waalan tahay siday ku dhacday ma sagaal iyo sagaashan nin baad dishay ilaahay waxaad ogaataa toobadaada aqbali maayo fiiriya walaalayaal qofku markuu caalim ahayn qofku markuu cilmi u lahayn hadallada xunxuna maarata hadallada qaladka uu afkiisa ka soo saaray ninka xitaa waxaad ogaatiin culimmadu waxay isku qabsadeen walaalayaal maad ila socotaan waxay isku qabsadeen sidee uu ninka ninka wuxuu ugu jawaabay calaa kulli xaaga may ilaahay toobadaada ma aqbalayo cadhadii daraaddeed oo ninkiina xadintii daraaddeed ayuu ninkiina ku daray boqol nin ayuu koorta ka jaray marka waa qofkii boqolaad weeyaan culimmadu way isqabsadeen waxay idhahdeen hadduu ninkaa maskaxu lahaa maad imaqlaysaan hadduu ninkaa maskax lahaa muu odhan lahayn kelmadda waaba nin qaatil weeyaan sagaal iyo sagaashan qof uu hore usoo dilay kelmaddaa muu odhan lahayn waxaba odhan lahayd kelmadda ugu ugu fudud jawaabta ugu ugu fudud wuxuu odhan lahaa ma aqaana ee culimo kale u teg maya bu ihi ilaahay toobadaada aqbali maayo sidii buu qoorta uga jaray walaalayaal soo dhawaada walaalaha qolka ku cusub alxamdulilah farxad weyn baan ku haysanaa oo waxaad ogaateen ikhwaani fillah inaan walaalkeen oo soomaaliya oo runtii maaragtay dhalinyarnimo iyo waxaad ogaataa wakti oo markii hore shaydaan ka adkaaday ayaa ilaahay subxaana allah tacaala usoo laabtay oo qolka nala jooga oo qirtay oo qirtay walaalayaal wuxuu qirtay ha madi maqlaysaan wuxuu qirtay walaalayaal inuu dembi ku joogay inuu wadada xun uku jiray haddana waxaad ogaataa ilaahay subxaana allah tacaala usoo laabtay ayuu qirtay walaalayaal allahu akbar walilah alxamd qolka islaam lifena wuxuu u noqday nuur buu u noqday iftiinka usoo saaray mugdigiibuu kasoo saaray heesihii xumaabuu kasoo saaray qabyaanadii xaqa lagu sheekaysanayay iyo afkiisa ku sheegay kelmada lool iyo waxaad ogaataa kix kakix iyo iyo waxaad ogaataa wow iyo ya salaam ayuu ka tegay waxaad ogaataa maanta muxuu soo qoraya maanta kadib maanta kadib muxuu soo qoray walaalayaal wuxuu soo qoraya subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha ila allah wallahu akbar nebigu ku salinaya ikhwaani fillah walaalkayo nebiga ku sali adiga walaalaha oo dhan meesha qolka dhex joogo maxaan leenahay allahuma sali calaa muxamed wacala ali muxamed kama salayta cala ibrahim wacala ali ibrahim fi lcaalamiin inaka xamidun majid wbarik cala muxamed wacala ali muxamed kama baarakta cala ibrahim wacala ali ibrahim fi lcaalamiin inaka xamidun majid ashhadu laa ilaha ila allah ayuu soo qoraya walaalkeen wa ashhadu ana maxameda cabduhu warasuuluh allahu akbar walilahi alxamd ikhwaani qolalka heesaha iyo xumaanta xitaa salaanta iskama qaadaan waa run ikhwaani fi salaanta iskama qaadaan mad ogtii waxay isku salaamaan salaantii michael jackson iyo janet jackson hay hay hallo hay hay hu hay hay hay hi waa tii jarmalka oo kale laakin xaggan waxaan isku salaamnaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu macnaha maxay tahay macnaha fahamsiinaynaa macnaha fahamsiinaynaa walaalkeena iyo walaalaha oo dhan soomaaliyeed hadda na dhegaysanaya walaalayaal maxay tahay walaalayaal salaantu maxay tahay raxmad iyo naxariis korkaaga ahaato naxariis iyo raxmadba korkaaga ahaato dhuuxa hadalka naxariis iyo raxmad allah korkaaga haato walaalayaal allahu akbar walilahi alxamd waxaan usoo noqonaya qisadii baan usoo noqonaya madi maqashaan madi maqashaan walaalayaal walaalaha sharafta le qiimaha le madi maqashaan oo hadda naga dhegaysanayo idaacadda islam life nebiga ku saliya calayhi asalaatu wassalaam nacam allahu akbar walilahi alxamd nacam waad imaqlaysaan baaraka allah fiikum qisadii baan usoo noqonaya ninkii markuu ka yidhi ilaahay muu ii toobad keenaya uu yihi maya ilaahay toobadaada aqbali maayo kii kiibuu qoorta ka jaray waxay noqotay boqol qof markaasuu dad dadkii dib u weydiiyey nacam dadkii dib u weydiiyey waa taqaanaan qisadan kulligiina ikhwaani fillah war ilaahay baan raba inaan u toobad keeno war ilaahay baan raba inaan usoo noqdo war ilaahay baan ka cabsoonaya war ilaahay baan ka cabsoonaya maad ii sheegtaan nin waxaad ogaataa diinta yaqaano walaalayaal qolka islam lifena alxamdu lilah rabbi alcaalamiin waan ku haysanaa culimadeeni oo dhan kulligeena waxaana ahlusunna waljamaca kulligeena waxaana dad taalib alcilm oo cilmiga baranaya laakin alxamdu lilah waan haysanaa culimadeena har iyo habeen oo qolkan waxaad ogaataa inoo faa'ido walaalayaal dhaxalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaan qolka ku haysanaa naxariista ilaahay subxaana allah tacala ayaan ku haysanaa ogaada walaalayaal shaahidna waa tihiin ilaahayna waa shaahid qolka hadda waxaa ku dhex jirta ilaa sidiis haaka la furay malaa'igta raxma malaa'igta raxma ayaa meelahan isku soo orda walaalayaal walaalkeena waxaan leenahay malaa'igta raxma ayaa hadda qolka ku dhex jirto oo ku raaxaysanayso toobada uu ilaahay u toobad keenay walaalayaal allahu akbar ilaahay noo ku farxay qisada ayaan usoo laabanaya qisada ayaan usoo laabanaya waayo qisadan way itaabatay walaalayaal way itaabatay walaalayaal maasha allah ninkii waxaa loo raadiyay nin kale oo caalima oo soomaalki oo oo oo sheekha markaa yaqaano inuu qofkan toobad keenayo ha walaalayaal kaaliya dhegeysta kaaliya dhegeysta walaalayaal ninkiibu u tegay markaasuu yihi boqol boqol nin baan qoorta kasoo jiray bal dhegeysta walaalayaal boqol nin iyaan qoorta kasoo jiray ee ilaahay toobadayda ma aqbalaya ninkii muxuu ugu jawaabay ha ha ha qisadan waxay waxay waxay waxaan waxaan usoo qaatay walaalayaal walaalkay iyo khusaysaa iyo walaalo badan oo soomaali bay khusaysaa walaalayaal si fiican hadalka u dhuuxa si fiican hadalka u dhuuxa oo qalbigiina fura walaalayaal ha ilaahay wuu ku toobad keenaya ilahay waad toobadaada waa aqbalaya laakin ayuu ku daray mad iisoo qori kartaa walaalayaal kelmada laakin ayuu yihi laakin iisoo qoro walaalayaal laakin ayuu ugu daray ninkii moogta laakinta waa inaan si fiican u dhuxnaa ha laakinta waa inaan si fiican u dhuxnaa walaalayaal nacam soomaad soo qoran laba kulligiina laakin laakin buu yihi meeshanaad joogtid iyo dadkaad la socotid ka dheerow ka teg waayo hadda meeshaad ku jirtid magaaladaad joogtid iyo asxaabtaada iyo waxaan oo dhan barnaamijkaaga oo dhan waxaad ogaataa qaladka waad wad wad waad sii wadi doontaa halkan ka bax buu yihi oo haajir oo meel kale u haajir soo arki maysaan walaal siaad ilaahay ugu toobad keentid meel tag oo ilaahay lagu caabudayo subxaana allah tacaala oo dad ay isku naxariisanayaan ee dad ilaahay dartiisa ay isku jecel yihiin maahin qabiil maahin xumaan maahin waxaad ogaata dhibaato waa kaa walaalayaal soo qisadan markaa laleeyahay waa inaan u sheegnaa walaalkeena oo hadda ilaahay usoo toobad keeno laakin baan leenahay soo haajir xagguu usoo haajira walaalayaal qolka islaam life buu usoo haajira bal fiiriya qolka islaam life ayuu usoo haajira walaalayaal dad wuxuu arkay ilaahay caabudayo har iyo habeen walaalayaal allahu akbar walilahi alxamd maad arkaysaan waan iliisoo haajiray walaalayaal waan iliisoo haajiray oo waxaa niisoo haajiray oo ni imanaya dadka ilaahay subxaana allah tacaala raadinaya wejigiisa iyo waxaad ogaata jannada raadinayo allahu akbar walilahi alxamd soo farxad maahay walaalayaal maanta walaalkeena waa inoo marti maanta walaalkeena ilaahay buu u toobad keenay maanta maasha allah alxamdulilah oo dembigiisa oo dhan ayuu ka dheeraaday walaalayaal soo arki maysaan walaalayaal haddaa waxaad ogaateen qisada ayaan rabaa inaan dhameeyo wuxuu halka yidhi ka haajir meeshan meeshan dhibaatada ee dhibaatada iyo waxaad ogaatay wiswaaska kugu imanayo oo markaad cadhootidba nin aad qoorta ka jaraysid waay dadka qaarkood way dabacad xun yihiin sababa fara badanna waa jirta laakin waxaad ogaatiin ka bax yaa lidhi meesha ka bax oo ka haajir oo waxaad tagtaa magaalada heblaayo heblaayo tuulada heblaayo heblaayo fulan oo waxaad ogaatiin macsi ee ka jirin ee xumaan ee ka jirin oo waxaad ogaataa laisku dilin hadalkayga si fiican u dhuuxa walaalayaal hadalkayga si fiican u dhuuxa dhulka qaarkood magaalooyinka qaarkood wadamada qaarkood macsi baa ka jirta ha soo sax mahan walaalayaal dhulka qaarkood ilaahay laguma caabudo subxaana allah tacaala khamrigii baad iibsan kartaa zinadii baa banaanka taalla xaraantii oo dhan ayaa banaanka taalla bini aadanka qalbigiisa oo adkeyna iyo iyo iyo iimaankiisa adkeyna oo cabsida ilaahay subxaana allah tacaala ku dhex jirina way waa dhibaatada la kulmaysaa shaydaankii wax kasta ayuu fudeedkaaga dhigaya soo sidaa maan walaalayaal way jirtaa imise wadan iyaa maanta muslim isku sheegaya imise wadan iyaa maanta muslim isku sheegaya oo khamrigii dhulkoogii lagu sameeya oo dumarkii oo qaqaawan oo waxaad ogaata aflaantii oo qaqaawan oo waxaad ogaata baararkii oo gaaladii iyo muslimkii oo kulligoo wa isdhex ordaya walaalayaal laa xawla walaa quwata ila billah wax badan walaalayaal wax badan haddadan waxaad ogaatiin waxaad fiirisaan xamar fiiriya xamar fiiriya ilaahu xamar iyo soomaaliya inoo soo hagaajiya ya rabbilcaalamiin oo islaam kusoo celiya ya rabbilcaalamiin baarar baa jira jaadkii baa jira qanyilaadii baa jira oteladii baa jira waxaa jirta dumarkii niikinayay baa jira walaalayaal ha ilaahay subxaana allah tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay subxaana allah tacaala dhammaan una soo hanuuniyo walaalayaal marka qisada ayaan rabaa inaan dhameeyo qisada ayaan rabaa inaan dhameeyo dhegeysta walaalayaal ilaahay kheyr fara badan hana siiyo waa qiso aad iyo aad u culus walaalayaal maasha allah tabaaraka allah inankii waxaa la yidhi ka haajir waa la yidhi halkan ka haajir baa lidhi oo ka bax oo meesha ilaahay subxaana allahu tacaala lagu caabudayo tag baa lidhi isaga iyo usii socdo oo ilaahay subxaana allahu tacaala uu raadinayo inuu ilaahay baa wejigiisa uu la kulmo oo xasanaadka iyo wanaagga iyo kheyrka waxaa dhan oo sameeyo ayaa walaalayaal waxaad ogaatiin waktigiisii baa dhammaaday waktigiisii baa dhammaaday walaalayaal maad ila socotaan waktigiisii baa dhammaaday walaalayaal wuu xijaabtay saacaddiisii baa timid hadda jidkii buu ku socdaa walaalayaal jidkii ayuu ku socdaa meeshii ilaahay subxaana allahu tacaala lagu caabuday soo arki maysaan maxaan ka baranaynaa ikhwaani fillah qisadan qisadan maxaan ka baranaynaa ikhwaani fillah waxaan ka baranaynaa walaalayaal qisadan allahu akbar walilahi alxamd ilaahay waa loo soo ordaa ilaahay waa loo tegaa ilaahay lakama ordo waa sida walaalkeena uu sameeyey ee dhammaan aan sameynay maynahayn allah ayuu usoo orday walka islaam life buu yimid oo waxaad ra xaggan buu rabay inuu usoo haajiro siduu naxariista ilaahay subxaana allahu tacaala u dhegaysto bal fiiriya walaalayaal khayrka waxaad ogaataa kuma soo raadsanayo weliga xumaanta iyo sharka way kusoo raadsanaysaa ee kheyrka adigaa u raadsanaya lugahaaga waa inaad ku tegtaa maalkaaga waa inaad ku bixisaa naftaada waa inaad ku bixisaa kheyrku waa kaasi weeyaan ee diinta islaamka ikhwaani fillah iminka maanta waxaad fiirisaan haddadan waxaad fiirisaan ikhwaani fillah soo qof kasta markuu soo toosay oo waktigiisi uu helay soo computerka maad soo furin soo kursiga kumaad soo fadhiisan soo gacmahaagii maad isticmaalin batanka waxaad ogaata computerka daaro soo kursiga kumaad soo fadhiisan soo waxaad ogaata baaltoogii maad soo garaacin soo maad soo gelin kheyrkii baad soo raadsatay haddaa waxaad ogaatiin satuktabu shahadadkum satuktabu shahadadkum shahadadiina waa la qortay walaalayaal wax kasta aad taabatay waa la qoray batankaa markaad taabatay ajar baa lakuu qoray computerka markaad soo gashay ajar baa laku qoray acmaasha oo dhan niyada weeyaan ikhwaani fillah allahu akbar walilahi alxamd qolkii baad soo gashay qolkii islaam life baad ka raadisay qaybta soomaaliya kadib horta qaybta africa qaybta soomaaliya baad kasoo raadisay qab way ku furmatay qolka qaybta soomaaliya walciyaadu billah waxaa ku dhex jira qaybta soomaaliya qolal fara badan baa ku dhex jirta walaalayaal oo xumaan iyo dhibaato iyo waxaad ogaata fasaxaad qab waka walaalkeena xaggaasu ka imid qolalkaasu ka imid ikhwaani fillah qolal fara badan baa ku jira oo qashin ikhwaani fillah oo maanta waxaad ogaatiin hadduu halkaa malakalmood malakalmood calayhi salaam uu u yimaado oo waxaad ogaatiin ikhwaani fillah khaatimo xun khaatimo xun ikhwaani fillah laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah waad maqasheen walaalayaal waad maqasheen waanaad aragteen inta qof ay ku dhimatay baaltooga oo qolal haysaa ku dhex jiro oo qolal xumaan ku dhex jiro xita qolalka wasakhaadka qolalka wasakhaad baa jira qolalka jinsiga ayaa jira ikhwaani fillah oo rag iyo dumar isqaqaawiyo walciyaadu billah walciyaadu billah waxaa la sheegaya gabdho soomaaliyeed inta kamara isku qabtaan ayay hoosta nikis nikis ee walaan ikhwaani fillah laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah ilaahu hayna tusin ilaahu hayna gen internetka ku qoranta ikhwaani fillah internetka iyo ku qoranta ikhwaani fillah laa ilaha ila allah ilaahu toobadeena aqbal ilaahu toobadeena aqbal ilaahu ana cadaabin ilaahu ana cadaabin ya rab alcaalamiin ilaahu ana cadaabin ya rab alcaalamiin ilaahu wixii xumaan oo dhan naga dheere ilaahu wixii xumaan oo dhan naga dheere ilaahu qalbigan ayaa nala dagaalamayay shaydaan bini aadan baana ilaahu ilaahuna astur ya rab alcaalamiin laa xawla walaa quwata ilaa billah qisada han usoo noqdo aamiin qisada han usoo noqdo walaalayaal qisadan usoo noqdo walaalayaal walaalaha gadaal ka imid soo dhawaada waxaa inala jooga inaan walaalkeen baa inala jooga oo ilaahay u toobad keenay subxaana allahu tacaala oo qolalka xumaanta iyo heesaa ku dhex jiray ayaa maanta nala jooga oo ilaahay usoo laabtay subxaana allahu tacaala waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno waxaan rabnaa inaan u sheegno inuu ilaahay subxaana allahu tacaala toobadda u aqbalayo toobadda shuruuddeeda ayaan fahamsiinaynaa qisaan hadda wadaa qisada han dhamaysana walaalaha gadaal ka imid baaraka allah fiikum ninkii waxaad waatiin ninkii ilaahay u toobad keenay uu baxay isagio socdo uu raadinayo qalbigiisa inuu ilaahay la kulmo oo macsidii oo dhan ka dheeraado hadda macsida waa laka dheeraado ogaada macsida walaala waa laka tegaa qolalka xumaanta wanaad ka tegtaan qolalka heesaha xun waad inaad ka tegtaan xitaa gurigaaga haddii macsida ku dhex jirto asxaabtaada kulli waa taqaanaa walaalayaal culimadu way ka hadleen wax kastana wa wa wa way noo cadday ninkii isagii oo socdo ninkii isagii oo socdo walaalayaal ayuu banaankii jidkii uu ku xijaabtay malakulmood baa umid qab naftii uu ka qaaday maad ila socotaan inna lilah wa ina ilayhi raajicuun kulli nafsan daayiqat almowt naf walba way dhiman doontaa abuwaliido waad dhiman doontaa naftan yare kugu dhex jirto xaggee tegi doontaa beritoole walaalayaal waad dhiman doontaan ogaada geeri inagu filan waano qabri madow cidhiiri mugdi dhulka hoostiisa laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah xaaskayga waan ka tegiy caruurteeda waan ka tegiy maalkeyga waan ka tegiy adduunkan waan ka tegiy ehelkeyga waan ka tegiy qabiilkeyga waan ka tegiy qabiilkaa xune maanta soomaali baabi'iyey hebel baa tae kanaa tahay waxa kuu taro maalinta waxa kuu taro waxa kuu taro maalinta laa xawla walaa quwata ila billah walaalayaal caskar culus baa ina sugaysa ogaada caskar culus baa ina sugaysa oo malaayig la dha- la dhaho walaalayaal qabriga inagu sugayaan munkar iyo nakiir wamaa adraakum ma munkar iyo nakiir waa laba malag oo qaqalocsan ikhwaani filah laba malag oo qaqalocsan weeyaan oo halka hadday kugu yimaadaan xaaladaada kurushi haddaad tahay khatimadaada hadday xumayd laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah waayo ikhwani fillah qabriga ka hadli mayno waa baab aad iyo aad u weyn waana ka hadalnay websitekeena qolkay ku dhex jirta muxaadarooyinka walaalaha o dhan ay soo jeediyeen laakiin qisada han dhameyno qisada han dhameyno ikhwani fillah ilahay noo naxariisto aamiin dhaha kulligeena walaalaya ilahay noo naxariisto aamiin ilaahu noo naxariiso ilaahu qabriga haynagu cadaabin ya rabi alcaalamiin ilaahu qabriga haynagu cadaabin aad noloshana haynagu cadaabin yowma alaakhirana haynagu cadaabin ya rabi alcaalamiin laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah hana iloobina walaalayaal waalidiinteena aan u duceyno ha iloobina wala waalidiinteena aan u duceyno walaalayaal naga dhintay kuwa noolba nacam maxaan leenahay maxaan leenahay walaalayaal allahuma irxam amwaatana waamwaat almuslimiin fi kuli makan ya rabi alcaalamiin qisadaan raba inaan dhameeyo iga raali noqda waan ku dheeraaday barnaamijku waa culusiya maanta ninkii waddadii ayuu ku dhintay malakal mood baa u yimid qab naftii buu ka qaaday maxaa dhacday walaalayaal markaasay shaqada bilaabmaysa markaasay shaqada bilaabmaysa oo markaasay xisaabta bilaabmaysa si fiican i dhegeysta hadda waxaad naftaada ka soo qaadaa walaalka iyo walaashay dhegeysanaya gacalow waxaad naftaada ka soo qaadaa markaad sidaa u dhimatid xisaabtiyaa bilaabanaysa dhegeysta xisaabtiyaa bilaabanaysa waxaad ogaataa miisaankaagii kitaabkaagii buuggaagii halkaasuu isku taagaya labada waxaad ogaataa waxaad haysataa laba kitaab baad haysataa kitaabna waxaad ogaataa ikhwani fillah wixii wanaagsan oo dhan aad samaysay kitaabna waxaad haysataa wixii xumaan oo dhan aad samaysay kala saara kitaab wanaagsan iyo kitaab xun tii baa la eegaya tii baa la eegaya ikhwani fillah allahu akbar walilahi alxamd ikhwani ninkii markuu dhacay uu dhintay uu kufay ee naftii ka baxday wuxuu noqonayaa khashab khashab buu noqonayaa khashab maxaa laku dhahda af soomaali walaalayaal iisoo qora reer waqooyiga wax dhahdan qori iyo loox maxaad ininka ku tirahdaan a loox waa ka khashab nafku kuma jirto alwaax wa ka maasha allah baaraka allah fiikum alwaax ayuu qofkii noqonaya ma dhaqaaqi kartid walaalayaal waayahay maxaa dhacay walaalayaal malaaig malaa'igta raxma iyo malaa'igta naarta yaa isku daya isku dagaalamatay waa ninkii baan ka hadlay qisadiisi waa isku dagaalameen ikhwani fillah labadoodii way soo ordeen meydkii bay dul imaadeen markaasay idhaadeen aniga qaadaya oo xaggaad geenaysa naartaan geenaya iyo aniga qaadaya xaggaan geenaya jannadaan geenaya waa isku qabsadeen ikhwani fillah waa isku qabsadeen ra'yi iyo hadal baa ka yimid xagga ilaahay subxaana allah tacaala ninka qisadiisaan ka hadlayno markaasuu ilahay yidhi subxaana allah tacaala addoonkayga halkaa ku dhintay mid baan yeelaynaa hadduu addoonka uu usoo meeshuu u socday aniga iisoo caabudayay magaaladii iyo dhulka usoo haajirayay hadduu halkaa u dhawaadana markaa waxaad ogaatiin waxaad jannada ayaan ku qoraynaa haddii waxaad ogaatiin uu meeshii kasoo baxay xumaantii iyo dhibaatadii dadka kusoo dilana hadduu halkaa u dhow yahayna waxaad ogaatay naarta hala geeyo bal dhegeysta walaalayaal ilaahay subxaana allah tacaala waxbuu ku tusayaa malaa'igtiisa ilaahay subxaana allah tacala waxba lamaha kii rabana janno ayuu gelinaya kii rabana naar buu gelinaya laakin ogaada ilaahay wuu noo noo sheegay waxaad ogaatay naarta naarta jannada waa loo shaqaystaa ciyaar ciyaar maahan ikhwani fillah dhegeysta walaal qisada see u dhacday kutub fara badan iyo ku qoran tahay ilahay wuxuu yihi somatriya ha halkan hadduu u dhawaaday jannadana waa wanaagsan tahay jannada ayuu galaya hadduu halkan u dhow yahayna waxaad ogaatay naarta ayuu ku socdaa qisadan waxaan rabaa si fiican inaad u dhuuxdaan walaalaha shabaabka ee reer islam life hadda ay dhegaysanayo baaraka allah fikum wajazakum allah khayr mid baan rabaa inaan igu daro mid yaan rabaa inaan igu daro ikhwaani fillah sida qisooyinka qaarkood ay sheegayaan ninkan wuxuu ku dhintay bartamaha ayuu ku dhintay bartamaha magaaladii kasoo baxay iyo meeshuu u socday bartankiisa ayuu ku dhintay maxaa bartankiisa la idhahda walaalayaal tilmad kale centerka centerka ayuu ku dhintay madi maqashaan walaalayaal center centerka middle middle ayuu ku dhintay bartamaha ayuu ku dhintay halkana uma xigo halkana uma xigo bartamaha ayuu ku dhintay marka walaalayaal dhexdhexaad nacam baaraka allah fiikum waad ila socotaan maasha allah tabaaraka allah dhexdhexaad ayuu ku ayuu ku dhintay walaal hadda kaale dhegeysta malaa'igta intay baxayaan ee soo mitirinayaan meeshii uu ku dhintay siay u ogaadaan ama janno i weeyaan ama kani weeyaan walaalayaal maxaa dhacay maxaa dhacay waxaa dhacday walaalayaal ilaahay subxaana allah tacaala wuxuu amray wuxuu amray dhegaysta walaalayaal jirkeyga waa jirracoonaya maasha allah ilaahay wuxuu amray dhulkii buu amray dhulkii buu yidhi usoo dhawow addoonkayga tii maaragtay uu meeshii u socday meeshii u toobad keenayay usoo dhawow addoonkaygii dhulkii baa soo jidmay ikhwaani fillah addoonkiisii ayay usoo dhawaatay meeshii u socday malaa'igtii baa timid ikhwaani fillah markay matirisay hal tallaabo oo kale ayuu usoo dhawaaday meeshii uu u socday jannada allahu akbar markaasay ogaadeen inuu usoo dhawaaday meeshii jannada sidii buu jannada ku galay walaalayaal ilaahayna toobadiisi waa aqbalay bal fiiriya walaalayaal takbiir allahu akbar ma fahamteen mise waan kusoo celiya hadda bartamihii ayuu ku dhintay centerkiibuu ku dhintay hadday malaa'igta iman lahaayeen oo fiirin lahaayeen waxay ku odhan lahayen ilaahay subxaana allah tacaala allow bartamihii ayuu ku dhintay ha oo way isqa qabsan lahayn laakin allah subxaana allah tacaala ayaa amray intay sii socdeen malaa'igta ayuu amray walaalayaal dhulkii oo maaragtay u socday usoo dhawow addoonkayga waayo muxuu leeyahy ilaahay subxaana allah tacaala usoo dhawow addoonkayga ilaahay wuxuu ogaa qalbigiisa ayuu ogaa ikhwaani fillah inuu ninkan uu rabay inuu ilaahay u toobad keenay tooba nasiixa tooba nasiixa ayuu ayuu ahaa oo isaga magaaladii kale wa gaadhin ayuu laakiin wixii ka toobad keenay ma fahamtay walaala sidii buu jannada ku galay walaalayaal macnaha maxay tahay ninkaa boqolka qofa soo dilayba toobad wuu leeyahay kulligeena toobad wayna sugaysa laakiin hadda han ka bilaabno soo arki maysaan hadda aan ka bilaabno walaalayaal wixii oo dhan aan soo galnay ilaahay aan u toobad keenno waxaan kusoo khatimaya walaalayaal anigoo jecel inaan niisii wado qisooyinkan aad iyo aad u macaan xusna alkhatima toobadda iyo waxaad ogaatiin maaragtay xusna alkhatima iyo khaatimada xun anigoo jecel inaan niisii wado walaalayaal waayo qisaskan aniga nafteeda ayaa ku toobad keenta nafteeda ayaa ilaahay subxaana allah tacaala cabsidiisa ku badanta walaalayaal ha walaalayaal waxaad ogaatay walaalayaal anigoo rabo inaan ii sheego culimmadu waxay idhaahdeen toobaddu afar shuruud bay leedahay dhegeysta walaal meel ku qorta afar shuruud bay leedahay imisaan idhahnay afar shuruud afarta shuruud yaan ka hadlaynay ikhwaani fillah nacam xabad xabad baan u kala qaadina shardiga ugu horeysa walaalayaal waxay tahay bismi illaahi araxmaan araxiim inuu qofka uu dembigiisa uu joojiyo macaasidii uu sameynaya uu joojiyo dunuubtu way fara badan tahay walaalayaal iminka walaalkan haddaan fiirino iyo masal kale haddaan fiirino qolkii haysaha xumaanta ku waday waa inuu ka joojiyaa weeyaan uu ka tega allahu akbar walilah alxamd uu ka tega siduu uga tegaya waxaan rabaa inaan inaan siiyo wax la dhahdo macaawino asxaabtii xumeed oo dhan waa inuu ka tegaa si fiicanna wuu yaalay magacii buu bedelay ha magacii buu bedelay soo sax maayan walaalkayo magaciiyaad bedishay haddaad magacii hore hadaysan lahayd waxaad ogaata dadkao dhan way kusoo geli lahayn waa lagu soo jida dagaal baa lakugu haya waayo iminka annakaa ku farxnay a annaka annaka walaalaha muslimka annaka walaalaha muslimka ninka ilaahay u toobad keenay waan ku farxnay walaalayaal maynay sida ahayn waan ku farxnay laakiin dad baa ka xumaaday ogow laba cadow buu leeyahy ikhwaani fillah inanka markuu qofku bini aadamku soo toobad keeno hadda masalka walaalka yaan haynaa maogtay labada cadow uu leeyahay mad ogtiin waxay tahay mad ii soo qori kartaan qofku hadduu ilaahay u toobad keeno laba cadow buu leeyahy ikhwaani fillah oo markaa ka xumaaday toobadiisa iisoo qora ishaqaysiya gacmaha satuktabu shahaadatkum haye maasha allah maasha allah maasha allah haye laba yaan ka hadlay laba ayaan ka hadlay ikhwaani fillah ha nacam nacam nacam nacam weli lama soo qori waa lasoo qoray maasha allah waxaad ogaatay walaalayaal shaydaanka yaa ka xumaanaya iyo saaxiibkii xumaaya dee waxaad ogaata markii hore ciyaalo suuqnimada qofka kula jiray kaana kaana u ka xumaanaya alla mid baa iga tegu leey moogta saaxiib xun baa saaxiib baa iga lumay mad fahamteen shaydaanka iyo kii xumaaya ee waxaad ogaata fasaxaadka iyo cab- iyo iyo xumaantaad waladeen kaasna uu ku xumaanaya ikhwaani fillah laakiin mid dhowr qof baa ku farxaya ilaahay subxaana allah tacaala uu ku farxaya inuu qofka ilaahay usoo laabtay waxaad ogaata muslimiinta wanaagsan way ku farxayaan nacam malaa'igtu way ku farxayaan bal fiiriya walaalayaal allahu akbar walilah alxamd waxaan rabaa inaan ka hadlo afarta shuruud ee ku- ee- ee ee sheegeen ah, maaragtay culimada kow waxaan idhahnay inuu wixii qofkii dembigii uu joojiyaa uu markaa gacanta ku hayay ama ha noqoto qolalka heesaha xumaanta ama ha noqoto qabyaalada ama ha noqoto xanta ama ha noqoto fulan fulan adiga waad sii wadi kartaa gabdhaha soomaaliyeed baan u sheegayaa hooyooyinka soomaaliyeed baan u sheegayaa waxaan u sheegaya gabdhaheena sharaftale ilaahay uu sharfay oo ku uu ku ikraamay islaamka xanta iska ilaaliya xanta iska ilaaliya walaalayaal telefon bay qabsanayaan oo oo waxaad ogaataa cunayaan dadkii oo dhan bay cunayaan bini aadamkii o dhan dumarku waa cajiib afkan waxaad ogaataa in laga tolo maahine ama in naarta ay dhandhamiyaan maahine jooji maayaan xanta ikhwaani fillah hororo hororo hororo iblaahi maxay tiri kan maxay tiri ilaahay ha soo hanuuniya ya rabbi alcaalamiin iska daaya waxa Ha, naar baa lagu degaa ikhwaani fillah nacam walaalayaal ma marka qaarkood waxaa dhaabaa gabdhaha yaaba dhaama dumarka marka xoogaha dad dhinaca xanta la eego gabdhaha yar ma haystaan xan laakiin dhibaatada waxay tahay walaalayaal dhibaatada waxay tahay markay gabadhaha ay weynaato xantii bay dib u galaysaa yacni waxaan ujeeda aniga waxaan fiiriyey walaalayaal gabdhaha iyo dumarka waaweyn ga- gabdhaha ayaa dhaama dumarka dumarka xariif bay ku yihin xanta ikhwaani fila hadda ku- kuwan qolka islam life aan ku dhex jiro ma sheegayo kuwan qolka islam life ku dhex jiro ma sheegayo kuwan waxaad ogaatay waxay usoo galeenba inuu ilaahay uu ka ilaaliyo dhibtaa iyo dembiga walaalayaal ee waxaan ka hadlaya dadka kalean ka hadlaya dadka kale aan ka hadlayna walaalayaal waayo waxaan ku dhex jirnaa idaacadda islam life nabiga ku saliya caleyhi salaatu wasalaam oo shanta qaaradood yaa laga dhegaysanaya waayo walaalayaal qofki inuu toobadii baan ka hadlayna hadda qorta inuu qofkii uu dembigiisii joojiyaa uu sameynaya okay tan labaad number laba iisoo qora number laba maxay tahay inuu walaalayaal dembigii uu galay uu ka shalleeyaa ka shalleeyaa maxay tahay inuu ka ooyaa inuu ka xumaadaa inuu idhaahdo allah wixii aan sameeyey laa allah markuu xasuusta uu idha- ilaahay doonto uu weydiistaa eh, dembi dhaaf ilaahu ii dembi dhaaf ilaahu waan xamin jirin ilaahu istakfirullah alcasiim u badsada inuu ka shalleeyaa uu ka ooyaa walaalayaal maad fahamteen hadda eeg wixii waad samaysay waad joojisay laakiin markaad xasuusatidba astakfirullah alcaziim ad tiraad ilaahu i dembi dhaaf ilahu waxbaan xadi jiray ilahu zinaan ku dhex jiray ilahu waxbaan caayi jiray ilahu ilahu ilahu i dembi dhaaf inuu ka shalleeyaa ka ooyaa weeyaan oo marka sinu ugu soo noqo mar dambe uu ogaada arrinta inay khatar ay tahay kaalee dhegaysta walaalayaal allahu akbar walilahi alxamd walaalayaal ta saddexaad baan ka hadlaynaa maad ila socotaan ta saddexaad baan ka hadlaynaa shuruudda t- saddexaad eh, saddexaad ee toobadda waa inuu qofkii mas- macsi oo dhan uu joojiyaa waa inuu qofkii macsi oo dhan uu joojiyaa xumaan oo dhan uu joojiyaa maad fahamteen walaalayaal haddaad haddaad xaaraantii waxaan ujeedaa xantii kasoo qaad aad ka toobad keentay ma dadkaad dili ma dadkaad caayi ma dadkaad xadi ma gabdhaha iyada la zinaysan so waxaana dembi mahayn mad fahamteen walaalayaal inaad wixii oo dhan aad ka toobad keentaa weeyaan macsi oo dhan waa inaad ka toobad keentaa allahu akbar walilahi alxamd yacni waxaan ka toobad keenay qolalkii heesaha iyo xumaanta laakiin waan tegaya waan zinaysanaya isma laha walaalayaal toobadaadii lama aqbalay ogow maad fahamtay walaalayaal waxaan ka toobad keenay xant xantii baan ka toobad keenay laakiin deriskeyga yaan xumeynaya agoomaha yaan xumeynaya oo agoomaha yaan xoolahooda cun cunaya mise ribada ribada waa taqaanaan rent waxa la idhaahdo ayaad waxaad ogaatiin aan aan ku raaxaysanaya oo guryo ka samaysanaya oo gaari ka iibsanaya maya macsi oo dhan wixii xaaraan oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala ka dheeroow ka dheeroow maad fahamtay walaalayaal maad fahamteen ha imisaan soconaa saddex baan soconaa saddex yaan socnaa culimmadu waxay ku dareen walaal shuruudda toobadda ee afar waxay ku dareen waa taqaanaan kulligiina kulligiina waa taqaanaan walaalayaal waad soo qori kartaan maasha allah tabaarak allah laakin waan waan isxasuusina nafteeda iyo nin- ninka ayaan ixasuusinaya haddaad qof aad aad ku xad aad ku xadgudubtay ama qof aad maal ka xaday ama qof aad dhibtay waa inaad wixiisii aad u celisaa ama aad tiraada walaal waan ku xantay ee ika iska cafi maad fahamteed ka afraad weeyaan shuruudda haddaad aniga maanta ha aniga maanta haddaad wax iga qaadatay oo si aad i dhibtay waxaad ogaataa inaad waxayga iisoo celisaa weeyaan madi fahamteen haddaad aniga maanta i xamantay oo maanta aniga i- adi- adicaysay waa inaad privatka iisoo gashaa ama wiskar igu soo qortaa walaal mar baan kugu gafay ee raali noqo insha allah iyo cafi walaal waa xo- waa bini aadamka xaqiisa waa inaad usoo celisaa hadduu qofka uu kula joogina ad waa inaad raadisaa weeyaan siaad waxaad ogaataa xoolihiisi aad usoo celisaa mise ehelkiisii aad waxaad ogaataa aad ka dhacday haddaad maaragtay aad weydid aad weydid aad weydid markaa waxaad ogaatiin ikhwaani fillah waxaad u weydiisataa isaga dembi dhaaf u weydii adigana dembi dhaaf weydiiso ilaahay subxaana allahu tacaala mid baan rabaa inaan walaalayaal aan kusoo gebagabeeyo aan kusoo khatimo insha allah iminka qof baad isku qabsateen paltogan dhaladan waa cajiib walaal paltogan dadku way badan yihiin lasma yaqaano laakiin kulligeena muslim baa nahay iimaanku waa kala sarreeyaa sabarku waa kala sarreeyaa wanaagga waa kala sarreeyaa khayrku waa aad iyo aad buu u fara badan yahay Ah, dulqaadka waa kala sarreeyaa dulqaadka naaqus baa jira Ah, i dhegeysta mid baan nii sheegaya meel ku qorta haddii walaalka ama walaasha aada isku qaladaan aada ku qaldantid aad walaalka aad ku qaldantid ama walaasha ku qaldantid oo aad arki kari weyday haddii beritool aad aragtid ama saacad kadib ama privatekiisa taqaanid u qor walaal iska kee cafi ilaahay kheyr ha ku siiyo anigana waxaan aaminsan yahay dadku markaaba naxariis ilaahay baa ku dhex jirta waxa iyabu kuleey walaal dhibaata male waan ku cafiyey ma fahamte walaal iska cafi walaalka iyo walaasha iska cafi ama halkaa ugu soo qor texka dhexdiisa qolka dhexdiisa ama privatekiisa ugu soo qor iska ka cafi dheh wuu ku cafinaya waan hubaa waayo waxaa lakuleeyahy ikhwani fillah allah subxaana allahu tacaala boqol naxariis buu leeyahay boqol naxariis buu leeyahay walaalayaal hal naxariis unbaa waxaad ogaataa dhulka usoo ayuu usoo dhaadhiciyey waa naxariistan haddaan isku naxariisanayno weeyaan waa naxariista markay hooyada waxaad ogaataa ilmaheeda ugu naxariisanayso hooya eh, hooyada markay maaragtay ilmahaygu ooyayo ah, iyadii hurdo afarta subaxnimo ee hooyadii kuurinayso khurr khurr oo eh, eh, eh, ilmaha yaraa matago ay soo kacayso waa naxariistaasi weeyaan maad fahamteen waa naxariista marka aniga banaanka socdo walaalkay xanuunsanayo aan arko oo waxaad ogaataa aan u gargaariyo waa naxariista waxaad ogaatiin xita gaal haddaan arko oo waxaad ogaataa islaam duqa oo baska ila soo fuusho aniga kursi iskaga fadhiyo marka arko qof duqa oo waayeela waa wa- wa- wa- waxaan uga sorakacaya kursigayga waa naxariista ilaahay subxaana allahu tacaala ma abulid baa iskale naxariista maya alla yahay nasiiye walaalayaal marka bini aadamka naxariis baa ku dhex jirta madi fahamteen waa naxariista qolka islam life hadda aan isku dul qaadanayno xitaa haddaan ca- reed aan kus- aan ku saaro ha Eh, waayo marka reed qo- dadka qaarkood aan saaro jeceel aan uhayo weeyaan marka qaarkood ama gacanta ay ga dhacda waa naxariis way dul qaadanayaan maasha allah tabaarak allah madi maqashay walaalayaal mid kale aan rabaa inaan ku daro oo aan rabaa inaan soo khatimo qofka waa inaad tirahdaa weeyaan iska ka cafi iska ka cafi waa inaad tirahdaa weeyaan walaalka iyo walaashayda walaalayaal laakiin mid aan rabaa inaan inaan igu daro taan igu daray waxay tahay kasoo qaad walaalaha qaarkood waxay isweydiinaan ee akhi qofkii maba soo galay baltogi xalay tolo yaan isku dhacnay maba soo galay baltogi waan sugayaa ah, inuu beri soo galo sahan dambe soo galo maalinka maba soo galay waxaan ka joognaa hadda laba bilood baan ka joognaa maxaan sameeyaa telefonkiis ma aqaano qofkaana waan ku xadgudbay runtii aad iyo aad buu iga xanaaqay walaalayaal ma taqaani waxa la sameeyo ma taqaani waxa la sameeyo so waa waa suurtagal inay arrintaa kule kugu dhacdo qof aad ku xad aad ku xad aad xadgudubtay oo dib u dambe u arki weyday ama wixii uu qofkii uu safray maxaad sameynaysaan walaalayaal maxaad sameynaysaan iisoo qora maxaad sameynaysaan hadda waxaad ogaateen inay dhibi maayo waxaad sameynaysaan baan rabaa inaan ii sheego sida qofkaa waxaad ogaataa waxaad sameynaysaan walaalayaal ilaahay u weydii dembi dhaaf allah u baryi isaga inuu dembigiisu ilaahay dhaafo adigana ilaahay uu dembigaagii dhaafo maad fahamteen qofkii aad arki weyday qofkii kaa tego walaalayaal ah, ilaahay uwe ilaahay we u weydii ilaahay u bari inuu isaga dembigiisa u dhaafo adigana uu dembigaaga u dhaafo allahu akbar walilahi alxamd halkaasaan kusoo koobaynaa insha allah barnaamijka qiimaha leh aad iyo aad baad umahadsantihiin saad ii dhegaysateen lama helo walaalayaal lama helo maasha allah tabaaraka allah ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana allah tacaala han duceysano walaalayaal inuu ilaahay dembigeena oo dhan u dhaafo ya rabbi alcaalamiin inuu ilaahay subxaana allahu tacaala walaalkeena cusub oo maanta barnaamijkaan usoo gudbinay isagii nafteena inuu ilaahay kulligeena uuna soo hadeeyo uuna soo hanuuniyo oo ilaahay noo naxariistay ya rabbi alcaalamiin ilaahay waxaan ka baraynaa subxaana allahu tacaala kulligeena inuu nagu kulansiiyo janat alfarduus alacla ilaahow jannada adigaa iskale adigaa kubaydisanana ilaahow nagu soo dhawayso jannada ya rabbi alcaalamiin jannada walaa soomaali baa iskale waqooyi walaa nin koonfur baa iskale walaa jibuutiyaan baa iskale walaa carab baa iskale walaa maraykan baa iskale ee jannada adigaa iskale ya allah ilaahow jannada inagu soo dhawaysay ya rabbi alcaalamiin allahuma ya muqalab alquluub allahuma ya muqalab alquluub sabat quluubana cala diinak اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم انت اللهم انت اللهم انت انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا لا اله الا الله محمد رسول الله الله اكبر ولله الحمد ولا ليال walaalayaal ilaahay waalidiinteena ha u naxariisto ya rabbi alcaalamiin ilaahay subxaana allahu tacaala waalidiinteena ha u naxariisto dhammaan ya rabbi alcaalamiin ilaahw waalidiintii dhimatay ilaahay ha u naxariisto ya rabbi alcaalamiin ilaahw kuwa neel cumri dheer ha siiyo ilaahw toobadeena aqbal ilaahw tooba nasiixaan ku weydiisana ilaahw toobadeena aqbal ilaahow walaalaha soomaaliyeed qulubtooda isku soo dhawey oo islaamka usoo dhawey ilaahow walaalaheena soomaaliyeed qabiilka ka saar qabyaalada ka saar quranka iyo xaasidnimada ka saar ilaahow ummada soomaaliyeed kulligooga waxaad ka dhigtaa qulub wanaagsan ya rabbi alcaalamiin ilaahow mujaahidiinta soomaaliya iyo meel kastay joogaan meel kastay joogaan ilaahu astur ya rabbi alcaalamiin ilaahu astur oo guusha usoo celi islaamka iyo muslimka ya rabbi alcaalamiin nacam laa ilaha ila allah maxamed rasuul ilaahu qolka islam life inoo barakey ilaahu qolka islam life inoo barakey laa ilaha ila allah maxamed rasuulullah alxamdu lilah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته halkaad naga dhagaysanaysaan waa idaacadda islam life dot net cajalkan iyo duruusta faraha badan ee qolka ka baxayso waxaad ka dhagaysan doontaan si deg deg walaalayaal websiteka qolkeena w w w islam life dot net assalaamu calaykum waraxmat ullah
إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كرم الكافرون لا إله إلا الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فتبارك الله رب العالمين السماء سماؤه والأرض أرضه والملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه والخلق خلقه ونحن خلق من خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين سبحان من سبحت له السماوات بأكلافها وسبحت له الجبال بأصدائها وسبحت له البحار بأمواجها وسبحت له الحيتان في مائها وسبح له كل من في الأرض والسماوات سبحان فاطر السماوات سبحان قاضي الحاجات سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماوات سبحان من على فارتفع وعز فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان مدين الكفار سبحان ناصر المؤمنين سبحان هازم الأحزاب سبحان قاطم الجبابرة سبحان مهلك الفراعية سبحان قاسم الطغاة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وأنفسا مطمئنة اللهم طهر أعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخدع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باق إلا وجهك واتنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن قبلت قيامه وقيامه وأمنته الرمع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه وأسكنته في الآخرة دار المقامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا اللهم جنبهم الفواحش والزنا وأنقذهم من جحيم المخدرات اللهم واجعلهم دينا صالحا ينفع دينه وأمته اللهم أصلح نساءنا وفتياتنا اللهم جملهن بالإيمان والحياء والعفة والستر اللهم جنبهن التبرج والسفور واجعلهن مقتديات بأمهات المؤمنين اللهم واجعلهن عونا لنا اللهم وارزقهن زوج أزواج صالحين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أمهاتنا واحفظهن لنا وارزقنا برهن وارزقنا رضاهن وارزقنا منهن دعوة مستجابة يا رب العالمين اللهم اشف أهل الأمراض المستعصية الخبيثة اللهم اشفهم وعافهم اللهم خفف معاناتهم اللهم كن بهم رحيما والطفهم لطفا عظيما يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه اللهم وسدد على الحق خطاه يا رب العالمين إلهنا إن لنا إخوة يبصرون على القصد والحصار إلهنا قد تسلط عليهم عباد الصليب الكفار إلهنا إنهم يسوءونهم سوء العذاب إلهنا من للدماء المسلمة البريئة إلهنا إنا نستنصرك لإخواننا في العراق وفي فلسطين يا رب العالمين إلهنا إنا لا نقوى أن نرى إخواننا يقتلون وأخواتنا تنتهك أعراضهم وليس لنا سواك ولا ملاذ لنا غيرك أنت الجبار المنتقم وأنت ملك الملوك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم غضبك وبأسك اللهم اقلب عليها عاليها سافلها اللهم أنزل عليهم حجارة من عندك يا رب العالمين اللهم يا رب المظلومين اللهم يا رب المستضعفين اللهم إنا ظلمنا كثيرا وتكالبت علينا الأمم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونستنصرك عليهم اللهم لا تغادر منهم أحدا اللهم أعطهم عددا ولا تبق منهم أحدا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كافرا فجارا اللهم فرحنا بتحرير أراضي المسلمين يا رب العالمين يا إله العالمين اللهم كما رددت إبرهة عن بيتك اللهم ردهم صاغرين وأخرجهم مدحورين واجعل أسلحتهم عليهم وتدبيرهم تدميرهم إنهم لا يعجزونك فأنت رب الأرباب وهازم الأحزاب ومزلي السحاب ومنزل الكتاب اهزمهم شر هزيمة واجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ذكرنا الشهادة عند لقائك يا رب العالمين اللهم نور علينا قبورنا واجعلنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين إلهنا وسيدنا وخالقنا ورجاءنا وأملنا أنت ربنا وأنت مولانا أنت تحكم بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم إنك وعدت وقلت وقولك الحق يا ابن آدم لو أتيت بي ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيش السعداء